أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأحد lixiyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxda kooxda ridada soomaaliya ku safeeyey kuwo liita isagoona dagaal ugu hanjabay dowladda eritereya madaxweyne ku-xigeenka dowladda siliibiyadda kenya ayaa si adag uga hadlay mooshin isaga laga keenay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha dalkaasi weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool iyo waxgaradka beesha hadame ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqaro iyo masaakiin ku kala dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayaadkaasi maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faah-faahsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxda kooxda ridada soomaaliya ku safeeyey kuwo liita isagoona dagaal ugu hanjabay dowladda eritereya sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen anas al ansaari hogaamiyaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kala jeediyey hadallo sii kicinaya xasaradaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira geeska qaaradda afrika isagoo khudbad ka jeedinayay munaasabad shan iyo toban maalmood socotay oo loogu soo xirayay xubno xisbiga talada haya ee b b da oo ka dhacay magaalada adeema ee caasimadda ismaamulka oromiya ayuu abiy axmed weerar dhanka afka ku qaaday dowladda eritereya iyo madaxeedaba ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa ugu horeyn sheegay in ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda eritereya ka wado deegaanada xuduudda dhaca abiy axmed wuxuu ku goodiyey in ay ku duuli doonaan eritereya islamarkaana ay cagta marin doonaan dalkaasi soomaaliya iyo eritereya ma lahan wax awood ah oo ay nagu soo weerari karaan soomaaliya waa dal aada u liita madaxdiisana waa rag u taliya tuulooyin oo aan dalna maamulin ayuu yidhi abiy axmed ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya oo hadalkiisa sii wata ayaa si aad ah ugu digtay kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurgurte wuxuuna ku sifeeyey mid aad u liidata madaxda dowladda soomaaliya waa kuwa aad u liita oo aan dalka ka wada talin waxaaba ka awood badan beelaha soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey hogaamiyaha xabashida mar uu ka hadlayay colaadda itoobiya kala dhexaysa eritereya wuxuu ka shanqariyey in ciidamada xukuumadda asmara ay dhowaan qabsadeen magaalada salambeso balse aysan nabad ku sii haysan doonin eritereya maahan dal awood leh mana filayo in ayna soo weeraraan balse haddii ay nagu soo gardaroodaan muddo bil gudaheed ah ayaan ku burburin doonnaa oo aan kaga dhigi doonnaa sida khaza oo kale ayuu ku goodiyey abiy axmed codka ra-iisul wasaaraha itoobiya oo loo dusiyey shabakadaha ugu waaweyn ee itoobiya laga daawado ayaa aflagaadiyey madaxweynaha dowladda saliibiyadda eritereya wuxuuna ku sifeeyey oday cutush ah oo aan la socon waxaa dunida ka dhacaya isagoo arrintaasi ka hadlaya ayuu yidhi eritereya waxaa u taliya duq gaboobay oo aan la socon waxaa dunida ka dhacaya waa duq aan waxba ka garanaynin horumarka iyo siyaasadda toona waa duq jooga meel cidlo ah hadalkan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya ayaa sii xoojinaya xasaradaha ka jira geeska qaaradda afrika ee ku salaysan xifaartanka awoodeed isbuucii lasoo dhaafay taliyaha sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegey magaalada asmara halkaas oo heshiis kula saxiixdeen isaas afwarki jasaak allahu khayran walaalka madaxweyne ku-xigeenka dowladda saliibiyadda kenya ayaa si adag uga hadlay mooshinka isaga laga keenay xili uu sii xoogeysanayo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha dalkaasi walaalkeena cabdulfatax abuu muxsin ayaa warbixinta warkan inoo haya khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha kenya william roto iyo madaxweyne ku-xigeenka rigathi gajagowa ayaa kor u sii kacaya marba marka ka dambaysa rigathi gajagowa ayaa si adag uga hadlay mooshinka xilka qaadista ee lagu soo oogay wuxuuna sheegay in xildhibaanada la siinayo lacago gaaraya ilaa shan milyan oo shilin si ay u taageeraan mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayuu william ruuto ku eedeeyey inuu ka dambeeyo abaabulka mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo xildhibaanada ku dhiiragelinaya sidii isaga ay xilka uga xayoobin lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku adkaystay in isaga iyo madaxweyne ruuto lagu doortay hal tikid joint tikid taasoo micnaheedu yahay in ruuto uusan awoodin inuu shaqada ka eriyo ilaa inta uu muddaxileedka ka dhammaanayo hogaamiyahan ayaa sidoo kale ruuto ugu baaqay inuu joojiyo siyaasadaha isaga ka dhanka ah ayna ka wada shaqeeyaan horumarinta dalka gaar ahaan mashaariicda dhanka beeraha sida qaxwaha iyo shaaha waa sida uu hadalka u dhigay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya ayaa khalkhal ku dhex abuuray xisbiga talada haya ee dalkaasi iyadoo sidoo kale la filan karo in gajagowa isaga qudhiisa uu isku dayo inuu xilka ka qaado ruuto inkastoo taasi ay uga baahnaan doonto taageero aad u badan mahadsanid walaalka weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya aanu ku horeyno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xero ciidanka maleeshiyaadka radada ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana madaafiicdah oo dhawaqooda laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho ay ku dhaceen gudaha xerada cadowga dhanka jubbada hoose waxaa faahfaahino dheeraada laga helaya madaafiic habeen hore mujaahidiintu ku garaaceen eelboorka magaalada kismaayo dhimashada inta la xaqiijay waa hal askari oo maleeshiyaadka baangaraafta ka tirsan dhaawacuna waa sideed askari oo isla baangaraafta ah sida ay xaqiijeen saraakiisha ciidamada mujaahidiinta waxaa sidoo kale gubtay xafiiska diiwaanka baangaraafta iyo keedkii shidaalka ay ku lahaayeen eelboorka magaalada kismaayo dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurcalow ee u dhow degmada baraawe isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay weerareen sallagyada cadowga allah ay ku leeyihiin degmada qonyooley iyo sidoo kale buundayarisay iyo buundayarisay ee degmada afgooye iyo buundada deegaanka sabiid kulan ballaaran oo u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool iyo waxgaradka beesha hadame ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo dhex maray wilaayaadka bokool iyo baay iyo sidoo kale beesha hadame kaas oo lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah oo ku saabsan midnimada iyo xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka gabagabada kulanka oo ay goobjoogahayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bokool ayaa laga soo saaray bayaan ay ku mideysnaayeen waxgaradkii beesha ku matelayay kulanka waxaana goobta ka akhriyey mid ka mid ah odayaasha shir wadatashi ah baalwiinta hadama iyo walaayooyinka bokool ibaay kadhahamari deegaanka buurdhuxunleh qodobada ha ku bahi nambar kow maybuaha eniye doorato suldaan guud beelas iskulata oo ka hogaamiyaw sharciyada islaamka nambar lama ini leenhel saari reeg macquul ah oo laha huli oo ha doorada doonan insha allahu haddii ilaahay era doorashadii may deernay qabanqaabadii suldaankii reegaasoo tiridiisna ata labaatan ildi qof nambar seddex ini la kordhiye walbarashada maadi io diiniba meelo degaasa baalwiinta reer hadama intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada beesha iyagoona si weyn u soo dhoweeyey kulanka ay la qaateen wilaayaadka bokool iyo baay ilaahi subxana watacaala ka mahadsan may balena eed iyo eed amayhan dhawaayane beela hadama oo geega kafarhasanta aniya suldaan guud doorat suldaankaas oo sharee islaamka ka hogaamiyaw guud haan yaa edna isla qaadati waan antan isla koyti tankale mayba ha dhawaayane murtadkii oo la dili oo malaag abdi dilaahi maadeere dili oo islaamka an aari oo meeli suldaanka ka dili baktijayna lisheeni intaasaa marna yaha dhawaayaan allahu akbar
walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad usku leh allihii niyo kulmii makaankan khayrka badan oo lukukatalladaw diinta islaamka sidilin kor way ala fadi haddii walaayada islaamka gobolka bokool nagata haddii walaayada islaamka baay haddii nagata marti sharafkii arlaadan ninka kooy haddii akhyaarti ninka kooyti baay haati maylana jazaakumullahu khayran ha dhowaada ugu dambeyn kulanka waxaa soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna si weyn u soo dhoweeyey kulanka beesha iyo qabanqaabada doorashada ugaas cusub oo ay yeelato beelweynta ansaarta ee hadame kadib markii uu shahiiday suldaankii guud ee beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare walaalayaal marka shirkun hadafkan isku weeri may bahaayay sida lawada ogyi muddo hadda dhowr bilood ku roogaya may bashahiida ilaasha haddii isku aqbala suldaan cabdulaahi maxamed yare malaagi beelle ansaarta ee hadama iyo shahiidi inta intaasba may wahaan qabanqaabadaas halka jari gogolung may hordhacan haytay in beeli suldaan oyo ka madaysanta qodobka koowaad laha saarin waabhaaye in la helo dadku intan iska kooy walala ku hadlaay may lahaytay seela ka midooga kor see marka umutun dal idibid marka manaa in iska duubanaada korta intaasba kole insha allahu tacaala hadafkan kawiin haay taasna walku guulaysadee dee odayaalka farxadiyo siddeetan jarada sagaalan jarada toddobaatan jarada malshalerin iyo dhalinyaro taabkii on hadlaayan iyo xamaasadii koley dheegasan guulo hadda niin bilaawata iyo midnimadaas oo isla gaadanayn ilaahay niin gowiyey ee may wilaayada islaamiga bokool ha dhowaayase anoo hadda walaalka abujacfarna afsheyka hadlaw wakiilku ahaa qodobadii beella hasaartii oo bayaankahay la akhriyahay liti qodobka ka koobanahay iyo ha dhowaayaan in uunu siin kala shaqayno garab siinka siino diyaarangan haddii ilaahay ogolaado kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada alaaba dhexmara beelaha dega wilaayada bokool iyo mas-uuliyiinta wilaayada kuwaas oo looga hadlo arrimo ay ka mid yihiin xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garab istaagga jihaadka ka aloolsan bariga afrika aad buu mahadsiya cabdulqani wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay awo xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya howlgalladan oo qayb ka ah wejigii labaad ee xamladii loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxay ka bilowdeen degmada ufurow iyo deegaanada ku dhow degmadaas ee wilaayada islaamiga ee baay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada ufurow ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow waxay kusoo qabqabteen agabyadii la diiday ee dadka looga digayay waxaana ka mid ahaa raashinka dhacay cabitaano dhacay dhar khafiif ah iyo agabyo kale oo badan oo ka mid ahaa agabyadii la mamnuucay fagaaro ku yaala degmada ufurow ayaa lagu gubay waxyaabihii ay soo qabteen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada ufurow mid ka mid a odayaasha degmada ufurow ayaa ka hadlay fagaarihii lagu gubayay waxyaabaha la mamnuucay ee ay soo qabteen ciidanka xisbada ee degmada ufurow galabta may la kulunay oo aragahaynee oo umyaanta ma socotay xamlo may socotay waxyaalaha oo dhiig ama waxyaalaha oo islaamka dhiidku mamnuucsan oo iyaantan walaayada ka shaqayaasi ama maamulka degmada may aragahayna cabitaan burka waxyaalaha oo dhiig oo lahakukuusiyo degmada ini galabta la gubahayo unun raallanwaananoola taladi ini waxyaalaha oo muddo dhibaateeyaa la gubo waana lahubaado unun warnin sheegi raallan wakana walbadan walbadan walbadan dhibaatadaasay mudan dhahyaani walgeeka kow ee mahayna alxamdulilah laakiin mayba argahayna ini laha afjarahay se un haddan argahay ini laha afjarahay may kala digaane ganacsatada maamulka ganacsada oo degmada ini waxyaalahaas oo dhibaatada muddo sheenow ini hadda kubaada ku digtoonadaan ini hadda kubaada ku digtoonadaan oo dukaanshoolinka aragne bibitidorlinka aragne taasna aan ku digaane ganacsatada marka insha allaahu ununmayma kula shaqeeyaan maamulka islaamka barnaamijkaasi oo dhibaatada muddo ishaanayo ololwiineedka ishaanayo malaarida ishaanayo fidnada ishaanayo waxyaalaha oo oo dhihi umuddo ishaanow ununani oo umudil kula dagaalamo dadka oo umudil kula dagaalo raalli waa kaana waa bilaahi towfiiq maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale howlgal kan la mid ah ciidanka xisbada degmada buulafullaay ay ka sameeyeen gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow islamarkaana ay ku soo qabteen wax badan oo ka mid a waxyaabihii la mamnuucay kuwaasoo lagu gubay goob fagaara ah mahadsanid abu xasaan fuqaro iyo masaakiin ku kala dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qiibeeyay wilaayaadkaasi aanu ku horeyno wilaayada hiiraan walaalkan yaasir ayaa warbixintu warkan inoo haya maktabka sakawaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa sakada xoolaha nool ka qaybiyey deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan iyadoona saka qaybintaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo danyar ah oo isugu jira fuqara iyo masaakiin fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee ka faa'iidaystay saka qaybintani ayaa qaarkood la siiyey shan neef oo ari ah halka dadka qaarna la siiyey neefgeel ah mid ka mid ah lajnada isugu jirta culimmada iyo odayaasha oo wilaayadu u xil saartay qaybinta sakada xoolaha nool ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolaha sakada ah ee maktabka sakawaadka wilaayada hiiraan ka qaybiyey deegaanada hoostaga magaalada beledweyne waxaan ku qaybanaynaa tuulada luuqjeelow oo ka mid ah beledweyne maqarkeeda uu yahay booco dad masaakiinaan xooluu qaybinaynaa aduu ilaah yidhaahdo dadkaasoo ka kala yimid meelo badan oo ah booco ilaa samantaro wooqooyina u jirto baar ilaa iyo wardhabeel raangaabo sidaa darteed calaa qoys waxaan siinaynaa shan neef oo ariya insha allah ilaahay subxaana watacaala qoyskii waxaa la siiyey hal neef oo geela intaasi kadib qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii sakada xoolaha nool la siiyey ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin sakada la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta anoo cali cabdicusmaan waraydu waxay ku mahadsan tahay neef geel aa lii siiyey waa mahadsan tahay kor allah ka dhiga gaal allah jibiye luqujalow deeq maxamed waxaan joogaa degmada luqujalow waa ku mahadsan tahay walaayada neef geel ayaan ka haystaa anigoo ah cabdiisaaq nuur hal geel eh luqujalow waa mahadsan tahay kor allah ka dhig waxaan ka imaaday raangaaba meeshaan joogana waa luqujalow waxaan ku qaybsanhayaa eri oo walaayada shan neef walaayada kor allah ka dhig gaalaha waxaan nahay cabdullaahi xasan jalafey waxaan joogaa luqujalow walaayada shan neef ss khayr allah siiya shan neef haa luqjelo khayr allah siiya anigoo ah maxamed cabdi maxamuud walaayada islaamka shan neef oo ari ah ayna siisi anay liisii deegaanka luuqjeelow wuxuu ahay waan ku mahadsan tahay gaaladan alla hajibiye sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinta islaamka ayay maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxay sanad waliba ka qaadaan dadka ay ku waajibtay xoolahooda sida geela looda iyo ariga iyadoona la siiyo dadka uu allaah u qoondeeyey ee mudan qaadashada sakada aad buu mahadsan yaasir dhanka wilaayada jubbada dhexena cismaan axmed dhubo ayaa inoo haya warbixin ku saabsan sakada halkaasi laga qaybiyey
sanad kasta marka la gaaro mowsimka sakada wilaayaadka islaamiga waxaa ka dhaca mashruuca qaybinta sakada nimcooleyda la dhaqdo oo ka kooban geela lo-da iyo ariga waxaana ka faa'iidaysta dadyow fara badan maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan bilowday qaybinta sakada iyadoona qaar ka mid a degmooyinka laga qeybiyey halka kuwa kalena ay weli harsan yihiin maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa deegaanka lagu magacaabo luguushow oo hoostaga degmada jilib waxa uu ka qeybiyey sakada oo sanadkan la siiyey boqolaal dad ah kuwaas oo ka mid ah dadkii xaqa u yeeshay in la siiyo sakada warbaahinta islaamiga ah ee al andalus oo ku sugneyd halkii sakada lagu qeybinayay ayaa wareysatay qaar ka mid ah bulshadii xoolaha la siiyey dad badan oo masaakiin ah oo faqaro ah ayaa meeshan wax lagu siinayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa islaamka guul allah ha siiyo meel walba uu joogo annagana wixii aan nala siiyey wax barakale allah ka dhigo waxaa lii siiyey qaalin geel ah waxaa lii siiyey neef geel ah oo saddex jire waxaa laga soo qaaday dadka islaamka meesha deganaa laga soo qaaday waxaa lagu celiyey masaakiinta dadka tabariida e kaindhoolaha ilmaha ogoonta e
afar neef oo arees saddex neef arcadda iyo naafida ah kheyr badan insha allah si fiican loo si wanaagsana loo qaybiyey insha allahu tacaala
geega may roogna luguushu sikawaadkii walaayada iyo geeg meelka shalgaadlooyne geela gaadini iringa gaadini kadana afar iigu ah waxaan qaata geel iyo lo hadda waxaan qaata afar ari jasaakumullaahu khayr afar neef oo ariyan gacan ku haystaa laba idahe laba ercate sikada u horaysan waxaan qaata geel midna lo aan ka qaata midnana ari waa ilaahay isu heli ma hadda ilaahay iskale waxaa la siiyey afar neef oo adhi ah haa sakawaad ah aad iyo aad baan faraxsanahay may inkooyay macnaha sakawaad wilaayada jubbada dhexe ayaa isiidii waxaan joogayaa deegaanka golgoosha oo jilib hoostaga marka waxaa laysiiya afar neef oo saka ah maaa xooley baa naga dhaqanaynaa insha allah waxaa weeye meesha xeradii laga soo bixiyana ilaahay ummadii ummaddii laga soo qaadana allah barakeeyo mujaahidiintana kor allah ka yeelo dadkii lagu soo qaad ilaahay ha u badiyo kale lacagtii loo waa iska gada loo waa dhaqaalan karaa ilaahay baa ku mahadsan Eh, waxaa isiisay walaayada Eh, waxaan ka qaatay meesha lagu bixiyo sikada waa cadaalad sidii ilaahay uu tilmaamay wax lagu qaadan haya saasaa wax lagu qaadan haya alxamdulilah ilahay waxaan ku mahadinaynaa inuu noo xoojiyo noona siyaadiyo arigan dhaqashaan ka raba hadduu ilaahay ii barakeeyo ummadda sikada laga qaada inaan ka mid noqdo i aduudmo ayaan rabaa markuu gaaro sika aan aniguna saanoo kale u bixiyo aan ummad siiyo oo aniguna sadaqaa ii noqoto waxaa walaayada islaamiga ay siisay afar neef oo ari ah anigoo ku qanacsan waxaan eebbe ugu rajaynayaa inaa meel kastoo ay joogaan guur ilaahay uu siiye keeda shahaadada ilaahay jannada allaha ka waraabiye si la mid ah degmooyinka laga qeybiyey sakada waxaa ka mid ah degmada saakow oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona lagu wado degmooyinka kale ee bu-aale iyo salagle in laga qeybiyo iyadoona sanadkan ay ka faa'iidaysanayaan qeybinta sakada boqolaal ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mahadsanid dhubow maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed waa dowro kale oo qayb ka ah dowlaha taxana ah oo ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo howlwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada ay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada u qabanayaan islamarkaana ku barayaan arrimo fara badan oo muhiim u ah bulshada ah deegaanka ceelmacaan ee hoostaga magaalada caalbuur ayaa howlwadeennada maktabka dacwada dowro ugu qabteen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka iyo miyigiisa waxaa dowladani ka faa'iidaystay in ka badan ilaa boqol iyo soddon ruux oo rag iyo dumarba leh kuwaasoo baahi u qabay duruusta diiniga ah iyo muxaadaraadka kala duwan ee muddo toban maalmood ah ku qaadanayeen halkaasi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka ceelmacaan ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo siday ugu baahnaayeen halkan waxaan ku qaadanay dowro waxaan ku qaadanay kitaabka la yidhaha tarbiya alislaamiya oo ka kooban afar kutub waxaa laiska saxay salaada waxaa laiska saxay waxyaabo badan dhammaan waxaana jeclaanay in dowladan inay noo soo noqnoqoto walaayada islaamku marka waxaan ka codsaynaa mar walba in hadday noola joogaan waa- waa jeclaanayn in noo soo laalaabtaana aadan usii farxeleen culimmadina soo bartay ajir- ajirkooda ma koobi karnaa ilaahay adduunya oo aqraba wax ka aamuriye waxaa meeshan kusoo qaadanay dowlad toban maalmood soconaysay dowladaas waxaa lagu magaceeda waxaa la yidhaah islaaxu lmujtamac waxaan kusoo qaadanay kitaabka tarbiyatu islaamiya aqidada fiqiga siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam adkaarta xijaab almar'ati casharada aan kusoo qaadanay waa salaada nagala saxay towxiidka lafdan wa macnan aan kusoo qaadanay waxaan codsanaynaa in dowlada sanadkan sanadka xiga nalo iyadoo ballaaran ay noo imaan doonto insha allah loogula soo celi doono ayadoo intaa waqtigeedu waqtigeedu uu ka ballaaran yahay ayaan codsanaynaa لماذا خلقنا الله الله محول وابورة خلقنا الله والله وحول وابورة تعالى سري أن نعبده إن عابدنا وحده كلس قال الله وحول تعالى سري وما خلقت الجن جن وما أنا أبوري والإنس إنسي إلا ليعبدون أنا أنا أعبد معنا سد هذا أصل ومحي التي أسشاس ويجيب إكوة تيوس على العبد أدونك معرفة إنه برتو معرفة العبد أدونك وإنه برتا ربه ربه سي ودينه دينتيس والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب ديني وما هي مراتب الدين ثلاثة وسدح وهي وهي كلهن الإسلام والإيمان والإحسان sidoo kale waxaa gabagabada dowladda ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanka meeshan waxaa la yidhaahdaa ceelmacaan deegaankan aan joogno oo walaayada islaamku ay nagu soo booqato noogu timaaday toban maalmood ayaana lala joogayoo waxaana la baray tafsiirka qur'aanka kariimka ah qayb ka mid ah dad fara badana wax ka fahmay oo aan awal waxba fahansanayn waxyaabo fara badan oo maaragtay ay khayr ahaana la baray sidaas daraaddeed alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leynahay waa wixii maaragtay ay culummadu ay noogu timaaday waa ka mahadnaqaynaa insha allahu tacaala waana soo dhoweyhaynaa inay nagu soo laalaabtaanna waa rabnaa oo jahliga si fiican ay nagala diriraan islaaxulmujtamac waa magaca dowlaha diini ah oo si taxanaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu qabanayo maktabka dacwada ee wilaayada oo dadargeliyey wacyigelinta iyo waxbaridda bulshada
mahadsanid marwaan akhyaartan dhegaysanaysaa warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu